halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
qeybaha soomaaliya badaa laga sameynay laakin qeybtani koonfur galbeed baydhabo waxaa laga soo waxaa lagu soo baray dhalinyaro boqol gaarayso oo u n d b a ukohortay oo nasiinaysay xirfadaha kala duwan sida sameynta korontada iyo iyo gacanta farsamada kadib markii ay dhamaystaan farsamadaasna la siinayay agab ay ku shaqaystaan ay ay xirfadooda sare ugu qaadaan kadib markii ay dhamaystaan xirfada ay baranayen marka midka u n d b saas midkan oo i o m ta laba kun lix tobanka ayuu bilowday kohodkii ama qeybtii ugu horeysay laba boqol ayaa gashay way dhamaysteen qeybta ku xigtay seventeenka laba boqol ayaa gashay qeybta hadda eighteenka ayagana waxay galeen sideetan hadda ku jirto oo tababarka u socdo marka skiliska la baraya waxaa kamid ah businesska iyo hospitalityga qeybta soo dhaweynta iyo i t-ga ilaa afaraa la baraayo marka ayaguna markii ay dhamaystaan waxaa la siinaya agab ay ku shaqaystaan oo ay xirfadooda sare ugu qaadaan hay-adda kale ee ayaduna haatan aynala wado qeybaha xirfada waxaa kamid ah hay-adda sourc oo qeybta kontonkii ugu dambeysay sanadka ay ku jirno sanadkii horena konton ayay tababartay oo cunto karinta tayandaiga korontada iyo ayadana iyo skilis noocaasa marka markii ay dhameeyaan dhammaan xirfadaha ay soo wada bartaan dhalinyaradaas oo hay-adaha kala duwan aan ku sheegay waxay siiyaan agab dhalinyarada ay ku shaqaystaan oo si lifelygoodkooda ay u maarayaan ama noloshooda ay u kabaan marka barnaamijyadan aada wadaan ee shaqasiinta dhalinyarada maxaad kaga gol leedihiin
runtii waxaan uga gol leenahay dhalinyaradu shaqasiinta sida aad ka wareyso dhalinyaradu soomaaliyeed badi waxay waxay kamid yihiin dadka marginaliska ama kingoobay wadanka ku nool saamaysay shaqa la-aanta baxsan marka waxaa loogu gol lahaa in dhalinyaradaas shaqa abuur loogu sameeyo si iyaguna noloshooda iyo nolosha qoyskooda ay u dabiraan oo nolol waarta ay u helaan oo ay soo saartaan maciishadooda ama lifelyhoodkooda si ayagu unoqdaan dad wax soo saari kara shaqaysan kara ay kaga maarmaan waxyaabaha kale sida inay ku biiraan ururada dagaalama ee ku hareereysan gebi ahaan soomaaliya iyo inay xatooyo sameeyaan ama inay jidadka istaagaan ayaan kaga gollen inaan kaga difaacno marka hadafka ugu weyn waa inay dhalinyaradaas shaqa shaqadaas loo abuuray ay ka dhigto mid waarta ee waxna ay soo saartaan ay shaqaystaan tirada guud ee dhalinyaradan hadda loo sameeyey shaqa abuurka ee markii hore la tababaray waa imisa
haddaan kaga hormaro midda i o m ta qeybihii hore laba boqol ayay tababartay qeybta dambe two seventeenka laba ayay tababartay haatan waxay tababareysaa sideetan iyo sideed halkaasoo tirada guud oo qolo inta mashruuca youth atriska la dhaho ay ku tababartay afar boqol sideetan iyo sideed markan usoo tagay u n d b waxay noo tababartay boqol oo iyaduna qeybaha oo skiliska ay noogu tababartay markii aan ku xijiyo sourc waxay tababartay saddex kooxood qeyb ah min konton qeybta ugu dambeysa konton ay ku jirto marka boqol iyo konton oo sourc ah boqol oo u n d b ah ilaa afar boqol iyo sideetan iyo sideed i m ah tirada guud waa intaas faa-iido kale horena way jireen oo skiilasiya yar ay sameeyeen sida d r c iyo intersourcna way jireen ay nagu caawiyen marka wadarta guud runtii aad ay u sareysaa waa tiro badan waa markii laisku alceliyo tiro ahaan runtii horta dhalinyaradu markii agabka la siiyo faa-iiduhu waxay sameeyaan badi markii alabka agabkaas ay qeeyaan waxay soo dirsadaan dad monitorin ah si loo xaqiijiyo in dhalinyarada agabka ay ku shaqeeyaan marka badi dhalinyarada waxay yihiin kuwa success ah oo ku shaqeeya agabkooda ama hadamihii lagu ataagirayay ay ka muuqdaan ama agabkii la siiyey ay ku shaqaystaan marka agabka siintiisa waxaa laga gol lahaa inay ay ka tusto ama ay ay u noqoto in ay dhalinyaradaas ku shaqaysan karaan agabkaas oona la daba joogo mar walbo si full up loogu sameeyo kadibna la ogaado in dhalinyaradu isticmaala agabkaas sidii ugu habboonaa ee ayaga loo siiyey marka agabka la siiyey ee la yiri ha ku shaqaystaan maxay kala ahaayeen
runtii way way kala duwanaayeen qaar farsamada gacanta la siiyey sida carbentriga iyo agabka oo lagu sameeyo sariiraha alwaaxyada qaab xarqaana la siiyey qaar waxaa la siiyey alaabaha lagu kariyo dharka iyo tndhaga la dhaho qaar waxaa la siiyey agabka electroniga marka hadda qofka skilsku markaa baranayo agab u dhigma ku shaqaysan karo ayaa la siiyey taasaana keenaysa in qof walba wuxuu bartay markaas uu doortay ama uu passion ama hami u leeyahy inuu barto ayaa hadhow loogu sababeynaa inuu ku qaato agabkiisa kadib markuu dhamaysto trainingka ama xirfadii uu baranayo ama idinka kaalintiinu maxay ahayd
kaalinta ay wasaaraddu ku lahayd xiliyadaas ay dhalinyaradu baranayen xirfadda waxay ahayd kaalinta koowaad waxay ahayd in dhalinyaradu la ogaado baahida dhabta ah ee ay haysato dhalinyarada kadibna lagala hadlo hay-adda markaas ay ka taageerayso mashruuca ama ay dhalinyarada xirfadda siinayso kaalinta labaad waxay ahayd inay aan isku duwno ama aan coordination ku sameyn dhalinyaradaas aan isu soo aruurino xiliyada ay sameynayaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadanimada